xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada maamulka jubbaland oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka degmada luuq ee gobolka gedo xildhibaanada ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xilligan dagaal salka ku hayo aanooyin qabiil uu ka dhaco degmada luuq ee maamulka jubbaland xildhibaan cabdirashiid xasan xildhibaan xuseen shiilow xildhibaan maxamed xuseen cismaan oo si wadajir ah warbaahinta ula hadlay ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal bireedka degmada luuqa fidnad daba la qabta male afka ha la qabto hana loo wada istaago sida walaalaha muslimiinta ah ee walaalaha ay islaynhayo dhiigooda in la kala badbaadiyo maalkooda iyo naftoodaba in la kala badbaadiyo insha allahu tacaala xildhibaano fara badan baa ila jooga ayagana kelimadooda ka dhihi doona haddii ilah yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala fidnada meesha taagan ha kala qaboojiyo ummadda waa ummad walaalo ah muslimiin ah walaalaha wada dhashi weeye waxaan leenahay si kaas ah waxaan oola hadlayaa reer gabaaweyn waxaan la hadlayaa macalin weyne waxaan la hadlayaa waqmaasho waxaan leenahay fidnadu waxaa la yidhi rasuulka alay sala slam wuxuu yidhi alfitnatu naa'ima alfitnatu naa'ima lacana allahu man ayqadaha war fidnadu ninka kiciya nacalad ha ku dhacdo dhaqanka luuq wadaasha dhaqanka luuq yaanu maanka baaqay ini isurumaan dadkaas shaal qobadan mayla raa'isu nabad haka nabad anka baaqan umataasay lishal qaboojiyo yaanka baaqe maamulka degmada luuq wal ku hadli maamulkii gobolka iyo ti degmadaba iyo looka suganyin ini ganacsigii la gubo gabdhiyonahay caruur la dhamaaya wal saxa ma ah waxaan anagu halkan u imaanay inaan ka qayb qaadano nabadda ummadda degmada isku dhibaataynaysa inaan ugu baaqno nabad inaan ugu baaqno leanna maxaa yeelay waan matala annagaa matala haddaan matalo waxay ayaguna ku qasban yihiin inay noo dhega fudaadaan oo ayna dhegaystaan ayagaan mas-uuliin u nahay ayagaana soo doortay waxaan leeyahay marka ummaddaas walaalaha ah dhowr iyo afartan iyo afartan sano ku dhawaad baa waxaa weeye soomaali isdilaysay wax la kala faa'iidayna ma jiro si kastaba baaqa nabadeed ee xildhibaanada ayaa ku soo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay beelo walaalo ah ay ku dagaalameen degmada luuq ee gobolka gedo dowlad goboleedka jubbaland